magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shirka golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee waddani kaasi oo ay ka qaybgelayaan boqolaal qof oo isugu jira xubnaha golaha dhexe iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba shirkan oo socon doona muddo saddex maalmooda ayaa xogeyaha xisbiga maxamed cabdulaahi uur cadde oo u waramay wariyaha v o e da hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu sheegay in lagu dooran doono murashaxiinta jagada madaxweynaha iyo ku-xigeenka uga qaybgeli doona doorashada soo socota ee qorshaysan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka bismillahi raxmaan raxiim shirka maanta magaalada hargeysa ka furmay waxaa weeye shirkii golaha dhexe ee xisbiga waayo shirkani maxaa lagu qaban doonaa si ergada kasoo qeybgalaysa waa tina intee leg bismillahi raxmaan raxiim shirkan iminka waxa weeye waa shirkii golaha dhexe ergada kasoo qeybgalaysaana waxaa weeyaan ergadii hore iyo adigoo ogii labeynta somalilan ay in badan iminka intii dambe o dhan ay xisbiga wadani kusoo biiriyeen ama ay kusoo shumeeyeen golihii dhexe ee heshiisku ahaa oo iyagana lagu kordhinayo marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa gole runtii aan isleeya waa xulka somalilan golaha dhexe maxaa la qaban doonaa balimaka tusaalahaan kale imse cishuu soconayaa maalmahaasi maxaad ku qaban doontaan ka xisbi ahaan amaba go-aanada iyo waxyaabaha kasoo bixi doonaa maxay runtii saddex cishuu soconaya waxaan jecelahay maanta uu furmay waxaa warbixin ka jeedin doona gobolada iyo gobolada dalka warbixintooda la dhegeysan doonaa beritana barnaamijka xisbigaanu soo dhigi doonaa sabtana insha allahu tacaala wixii hadhay baanu dhammaystiri doonaa marka waxaan jeclay anu sabta soo xidhno laakiin ahmiyadda weyne lagu qabanaya waxaa weeye horta marka hore in lagu ansixiyo ama lagu ogolaado miisaaniyaddii xisbiga barnaamijkii xisbiga xeerkii xisbiga maxaa ahay tomurashaxii madaxweynaha iyo murashaxa ku-xigeenkii xisbiga gudoomiye ku-xigeenki guddoomiyihii la rabay in xilliga maxaato madaxweynuhu uu doorashada xisbigu helo ciddii laga sii dhigi lahaa guddoomiyeis lagu wareejin lahaa iyadana la ansixiyo waxaa kaloo la ansixinaya hogaanka isagana aan rabno in isagana shirka lagu ansixiyo murashaxiinto kale ad xogaya soo hadal qaaday dabcan waa jagooyinka lagu tartamaya ama lagu loolamaya waa jagada madaxweynaha iyo jagada madaxweyne ku-xigeenka ilaa hadda ayaa xisbiga dhexdiisa shaaciyey oo aad araajidii ka qabateen oo nidaamkii aad mariseen oo tartamaya oo la ogyahoo shirka la horkeeni doonaa cidda maanta ugu dambaystii taagan waxaa weeye dad badanoo araajid soo qadima way jireen laakiin waa murashaxa madaxweynaha oo ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani waa madaxweyne u taagan yahay madaxweyne ku-xigeenayaashana waxaa hadda isku soo hadho u taagan axmed muumiseed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga iyo maxamed cali cabdi wa xogaya khibrad ahaan markaynu duba eegno axsaabta siyaasadda ee somalilan alaaba waxaa muran ka dhasha u cadaalad samaynta iyo weliba tartanka iyo loolanka ka dhexaynaya murashaxiinta ku tartamaya jagooyinkaasi sarsare ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka jagadiina ku-xigeenka oo kale marka laga yimaado madaxweynaho dee gudoomiyaha xisbigu uu ku tartami doono ku-xigeenka laba xubnood baa ku tartamaya see taa uga taxatirteen cadaaladooda sideed u sugaysaan in ay noqoto doorasho iyaga dhexdooda horoo xalaala oo la wada arkayo lagu wada qanco horta marka hore waa gacantaag wax qarsoodiyo maaha marka labaadna runtii shir mar badan buu xisbigu soo galay dee wuxuu caan ku yahay cadaalad wax cadaalad dare nagu kaliftana ma garanayno oo nagu kalifaysa labada ninba xaq bay uleeyihiin inay u tartamaan labada ninbana xaq bay uleeyihin inay murashax madaxweyne noqdaan waana madaxweyne ku-xigeen noqdaan waana rag xisbiga tacab badan ku leh oo in badan soo shaqeeyey sababan markaa ugu kaleexano ma taalo ilaahay baana taa ka hooskale waxaan rajeynaa inuu noqdo modeel ama tusaale somalilan xisbiyeedu ay ku daydaan si fiican wixii ka soo baxaa ummadda ay noo hambaleyn doonto insha allahu tacala way xogayeen markaynu taa ka nimaadno dabcan sidoo kale waxaad carabaabtay in iyadana shirka waxyaabaha lagu soo qaadi doona ay ka mid tahay cidda hadhowtalo lagu wareejin doono guddoomiyaha xisbiga oo dabcan dee muddooyinka baadhalaynteedu socotay iyada taa ma hadda la wareejinaya oo isla maalinta sabtida ayaa guddoomiyennimadii lagu wareejinaya mise qorshayaad aad ka wada hadlaysa meel sabtida insha allahu tacaala waxaa la ansixinaya xeerkii oo waxbedel lagu sameeyey waxna lagu kordhiyey meelana la toosiyey ayaanu ansixinayna xeerkaa waxaa ku jira hogaamiyaha iyo guddoomiyaha taa guddoomiyaheedii weydiiy ayaa ka mid waxyaabaha ku jira la ansixinayo marka taa guddoomiyaheedii weydiisay guddoomiyaha waxa weeye insha allahu tacaala markuu ku guuleysto xisbigu madaxtooyada kadib shan iyo afartan cisho kadib ayaa lagu wareejinaya insha alla qorsho wasta qorsho wasta gabagabada haddaan ku weydiyo ama mar labaadba kugu celiyo ma sugi karnaa tirada guud ee ergada ee ka qaybgalaysa dabcan waxa laga yaba in dad badan isweydiiyaan xaddiga ama tirada ergada ee imanaysa
runtii ergadii hore oo la yaqaanaa oo ilaa iyo xeer raalinta diiwaangelinta ergada maaha waxaan ujeedaa xubnaha golaha dhexe hadda erga ma imanayso golihii dhexun baa imanaya golaha dhexe waa la yaqaanaa oo dee somalilan way ka rajista garaysayiin ee hore hadda waxa wax lagu darayaa kaararkii la bixinaya weli socda dadkii kusoo biiray marka insha allahu tacaala iyadana waad ogaadoo xogayaha xisbiga wadani maxamed cabdilaahi uur cadde oo u warramaya wariyaha v o e da magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shuruu halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga v o